waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada meel kastoo aad joogtaan isi kastoo maqalka radio muqdisho idiin soo gaarayo barnaamijka bandhiga wareysyada ee radio muqdisho qamiisa taarikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha janaayo sanadu laba kun iyo labaatan barnaamijka bandhiga wareysyada caawa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirkii muqdisho kaga socday mudasha wadatashiga qaran ayaa maanta galay maalintiisa afraad waxaan idiin haynaa shirkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay inagoona eegi doona qaabka shirkaasi uu socdo iyo waxyaabaha muhiimka ay tahay in looga hadlo barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan inta uu hawada ku jiro ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyey wadada isku xirta jowhar iyo balcad iyo tuulooyinka halkaasi ku tirsan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi kooxaha nabadeedka al-shabaab ee dhibaatooyin ugu geysanayeen dadka halkaasi adeegsada barnaamijka sidoo kale waxyaabaha idinkuga hayn oo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa warar ayaa kasoo baxaya ama warar dheeraada ayaa kasoo baxaya sheikh soomaaliyeed oo goorsii horreysay lagu dilay ee wadanka mareykanka gaar ahaan ee magaalada ohio ee halkaasi soomaalidu ay degto waxaan la hadlay waxaan la hadalnay afyeenka dalada culimada soomaaliyeed ee ohio waan waraysi idin kaga helno qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha intaynu barnaamij ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa mar kale iyo mar kale bandhiga degeystayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona barnaamijka bandhiga wareysyadooda kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaynu ku hormaraynaa shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda muqdisho ayaa galay maalintii afraad iyadoo madaxdu ay ka arinsadeen qodobada ajandaha shirka oo sii socon doona inta la isla meeldhigayo dhammaan qodobada muhiimka ee la xiriira doorashooyinka dalka shirkan oo muqdisho ka socda afar maalood afar maalmood ayaa maantay waxaa warbaahinta kaga warbixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala
bismillahi raxmaan iraxiim maanta maalintii afaraad ayuu galay shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu guddoominayo ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble madaxdu waxay maanta sii wadeen doodaha ku aadan arrimaha muhimka ah ee ay tahay in xal laga gaaro si loo dardargeliyo loona dhammaystiro doorashada oo ay ku jiraan dardargelinta doorashada arrimaha la xiriira amniga dalka daahfurnaanta doorashada iyo waqtiyeynta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno in madaxdu doodo aad iyo aad u qoto dheer oo aad iyo aad mustaqbalka soomaaliyeed muhiim ugu ah ay yeesheen in meelo badan horumar laga sameeyey in shirka uu ku socday jawi aad iyo aad u wanaagsan isla markaana dooduhu haddii ilaahay uu yidhaahdo ay sii socon doonaan ilaa madaxdu ay isla meel dhigaan dhammaan qodobada horyaalla ee muhimka u ah masiirka dalka iyo dardargelinta muxuu ahaa doorashooyinka jawiga uu shirka ku socdaahuna waa jawi aad iyo aad u wanaagsan insha allahu tacaala rajada madaxduna waxay tahay ay rabaan dadka soomaaliyeed inay u sheegaan in shirkaa la rajaynayo inuu si guul ah ku dhammaado oo horseeda in dalka ay ka dhacdo si nabadana ay ku dhammaato doorashadu waqti ku habboon
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo shirka kadib ka warbixinayay shirka iyo maalintii qaabka uu socday iyo waxyaabaha looga wada hadlayay haddaba shirkani afartii maalin ee lasoo dhaafay muqdisho ka socda qaabka uu maantay u socdo iyo waxyaabaha muhiimka ay tahay oo laga filan karo ishana lagu hayo ayaan waxaan kala ka wareysanay aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda waa maxamed nuur qalimow oo ku sugan ee mareykanka qalimow su-aasha ugu horreyso weydiinana waxay ahayd bal sida maantay uu shirku u socday iyo waxyaabaha laga filan karo
runaantii wuxuu galay maalmihiisii ugu dambeeyey ee aadna xasaasiyad uu lahaa oo ah ajendayaasha ugu ad adag oo ay ka mid tahay in amniga amniga laga hadlo ayuu galay oo ah midda lagu kala qaybsan yahay ilaa hadda marka waan filaynaa bal intaasna laysku fahman laakiin haddii aan taas laysku fahmin waxaad moodaa in doorashadu aanay si fiican u socon karin waxaana filaa in ama gaargaarha laysugu kulmo ama si guuda laysula kulma in ajendahaasi dhinac un loo dhaqaajiyo oo sida doorashadu ay ku wanaagsan tahay oo ah in doorashada iyo amniga iyo wax walbaaba hal dhinac ay isugu tagaan inay wanaagsan tahay oo prime minister lagu wada wareejiyo waana filaa dheerashadu inay tahay ishuyaal arrimo ah jira aad u culus oo amniga ka mid yahay oo magaalooyinka tobanka oo lasoo yaray ay ka mid tahay marka waxaan filaa in ajendooyinkaasi si dhaqsa ay u meelmarin doonaan haddii la yidhahdo waa tahay dhanka kale qalimo markaynu eegno afar maalin ayuu shirkani socdaa makuu muuqan karaa in ay jiraan qodobo xasaasiya oo madaxda iyo si guud dadka ka qaybgalaya ay ilaa iyo haatan wadahadal dheeraada u baahan inay jiraan dabcan ha labadan arrimaaba kamid ahba oo kuwa ugu adag ah kuwa kale waa wax saalan la iska fahmi karo laakiin amniga iyo amniga iyo waxa ugu daran iyo magaalooyinka la rabay in shan lagu soo koobo kuwaasa ugu maaragtay adag waana filaa in maanta iyo beri iyo iyo arrintoodu socon doonto laakiin ugu dambeyn laga gaari doono wax heshiis lagu yahay haddii una shirkaa kasoo bixin wax heshiis lagu yahayna waxa weeyaan soomaaliya danaheeda iyo dowladnimadeeda ayaaba khatar gelaysa waayo doorashadii waqti dheer bay qaadatay sanad baa khasaaray kii labaad ayaan galnay international communitygii waxay leeyihiin laba bil maximum saddex bil lagu dhameeyo qarannimadii soomaaliya dowlad la falgeli karta caalamka ma jirto wuxuu oo dhan institutionskii oo dhan way wada dhaceen marka waxaan filaa in mas-uuliyad lays saari doono ay arrinkaas meeris la saari doono haddii la yidhahdo dhanka kale qalimo markaynu eegno arrimaha doorashooyinka waxaa leeyahay shirkani wuxuu mudayn doonaa ama waqti u qaban doonaa xildhibaanada baarlamaanka waqtiga lagu dooranayo ayada muhiimad gooniyayso ma lahan marka la eego doorashada dib u dhaceeda
dabcan laakiin markii heshiis dhaco ayaa baarlamaanku xildhibaanada soo doorashoodu ay bilaaban kartaa iyadoo heshiis lagu wadayahay laakiin iyadoo weli khilaaf taagan yahay oo kuwii hore la doortayba uu muran ka taagan yahay oo u baahan in la xaliyo kuwii hore iyo iyo marka dambe oo hadda bilaaban doonto in si sax oo heshiis lagu wada yahay ay u dhaqaaqdo oo si outcomeka waxa kasoo bixi doon shirkaa dambe ama doorashadaa dambe ay noqoto mid laysla wada golyahay markaa daraaddeed ma socon karo xildhibaana doorashadoodu ilaa inta laysagala heshiinayo ama waxa meel laisla dhigay ay wada jiri doonaan marka waxaan filayaa in marka hore laysla meel dhigo heshiiska heshiiska kabacdi ayuu dhici karaa doorashada iyo wax walba oo heshiis lagu yahay laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan in wax heshiis lagu yahay uu kasoo baxo waqti intii la doonaha ha qaato waddankoodii joogaan laakiin waa in heshiis meeshaas kasoo baxa haddii lagu kala tagana waaba disaster musiibo oo qarannimada soomaaliya ku timid iyo dowladnimada soomaaliya waxaan filayaa in dadka meesha fadhiya ay mas-uuliyadda saari doonaan marka waxaan is leeyahay mas-uuliyad yacni shan qofood ilaa toddoba qofood kusoo hartay oo soomaaliya o dhan ay sugayso waxaan filayaa in mas-uuliyaddaas ay sida ay tahay u qaadi doonaan nimanka meesha fadhiya madaxda waa tahay qalimo waxaad ka dhawaajisay arrimaha amniga amniga doorashada iyo isugu doorashooyinka ra-iisul wasaaraha ayaa oday u ahaa oo goor hore madaxweynuhu ku wareejiyey amniga kaloo haray oo laga looga wada hadli karo oo ku muuqan kara shirka muxuu yahay amniga runtii marka horeba markii lagu wareejinaya waxaa layidhi amniga doorashada keliya laakiin waxaa dhacday oo la arkay oo waxyaabo badan oo aad u tutagaaban karaan oo la ogyahay ayaa jira oo ah in xoogaa faragelin ay ka imaanayso dhaca iyo madaxtooyada marka doorashada waxay ku fiican tahay amniga iyo doorashadaba in hal meel la isugu geeyo xafiiska prime ministerka oo ah qofka loo xil saaray hadda oo dastuurkan uu siinaayo dowladda hadda gaarsiinaysa kalena ay tahay oo dastuuriyan ay sidaa ku awoodda ay ku leeyihiin in loo wada daayo maadaama villa soomaaliya ay tahay candidate ama tartame inay faraha kala baxaan si kalsooni looga helo ama isticmaalka ciidanka loo joojiyo awoodda iyo doorashada iyo wax walbaaba meel laysugu geeyo oo ah xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowladda qalimo ragga siyaasadda ka faalooda waxay leeyihiin heshiis heshiiskii hore toddoba iyo tobankii septemberna ku jiray ee doorashada waa inay ka dhacdaa laba magaalo ayuu ahaa heshiiska wax ku qornaa rag badan waxay qabaan in magaalooyinka lasoo yareeyo madaxweynayaasha qaarna ay arrintaasi la sheegayo inay qabaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka ayno arrimahaasi ma ku jiri karaan qodobada laga wada hadli doono iyo waxyaabaha lasoo saari doono ma dhici kartaa in lasoo yareeyo deegaan doorashada
wax walba waxaa xukuma duruufaha waddanka ku jiro run ahaantii magaalooyinka laleeyaha lasoo yareeyo ama ha laga daayo in doorasho lagu qabto dhammaantood waa kuwa duruufo un ka taagan yihiin oo aad og tahay in gabaarga aan lagu qaban karin maaragtay magaalooyinka kale ee iyagana soo raacaya laftigooda aan lagu qaban karin ay badweyne oo kale in buuq mar walba uu ka taagan yahay marka hadda boosaasadii xitaa iyada laftigeeda puntland islahaa lagu qabto waa kan dagaal iyo dowladdii iyo ay b s f qolo la yidhaahda ay dagaal iyagana ay iskula isku hor fadhiyaan marka waxaan filayaa in dhammaan ay dantu ay ku jiri doonto in shan magaalo laisugu keeni doono magaalo madaxeyd ah oo diyaarsan in doorashada lagu qabto waana duruufahana kelifaya maaha waxa la iska yiri ee circumstance waxaa jira duruufaha wadanka u food saaraya ama ku jiro ayaa qasab ka dhigaya marka waxaan filayn waaqiciga xitaa lafta gareen uu laleeyahay uu diidan yahay magaalada marka ee baraa waan dhehe waa waxaa ku waxaa ku gadaamay oo dhinac walba ka xiga shacab oo haddii la yidhaahdo doorasha lagu qabto kusoo yaaci kara oo halkaa ay ku joogsan karto ama naf iyo maal ku baabi'i karaan oo doorashadina halkaa ay ay ku cagdin karto marka waxaan filayaa in ay noqon doonto in shanta magaalo laisugu imaan doono sida hadda ay duruufu ay ay u muuqdaan aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay maxamed nuur qalimow ee oday soomaaliyeed sidoo kalena siyaasadda ka faallooda maxamed waktigaaga waa kaga mahad celinaynaa adigaa madan walaal
ila waxaad degeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada odinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda markaana waxaynu eegeynaa dhanka iyo shabeellada hoose ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo waxaay ka sameynayaan wadada isku xirta jowhar iyo balcad sidoo kale tuulooyin halkaasi hoos yimaado ayuu howlgalka saameeyeen waxayna kaga sifeeyeen kooxaha argixisada al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi dadka wadada ku safraya ee dhibaatooyin kala duwan oo dhanka naftooda iyo maalkooda u geysanayay si aynu howlgalladaasi wax badan uga ogaano ayaan qadka telefoonka waxaan ku wareysanay gaashaanle ismaaciil kuulow xasan taliyaha howlgelinta guutada saddexaad qeybta labaatan iyo koowaad marka horena waxaa weydiinay howlgalka iyo ujeedkiisa
adeer waa dhowahay maanta waxaan howlgallo ka sameynay wadada isku xirta muqdisho ilaa af ilaa jowhar howlgalladaas aan ku baacsaynay nimankii nabaddiidka ahay beryahan jid u dhigahayay shacabka isticmaala wadadaas alxamdulilah si guudowna noogu soo dhammaado
waa tahay taliya wadada xiriirisa jowhar iyo muqdisho ee maalmihii ugu dambeeyay aadaa looga cabaadayay bal howlgalkiinan muxuu kusoo kordhi karaa ayay kula tahay waa adeer aad iyo aad uu kusoo kordhi kordhi karaa wadada isbuucyadan oay nimankii nabadiidka ayaa inta si dhow maalihiisii kusoo galay waxay ka leexiyaan gaadiidka marka alxamdulilahi maanta wixii ka dambeysa waddada way furan tahay
waa tahay si guud inaad howlgallo sameyseen kasokow ma jiraan baro kontaroollo oo jegboontiya oo lagu xaqiijin doono amniga ayadoo laga yaabo in kooxaha argixisada kusoo labakaclayaan marka la imaadaan
adeer way jirtaa insha allahu maalmaha nagu soo foodlana waa baro kontarool oo aada u fara badana la samay doonaa waa tahay howlgalka aad samayseen taliya markaynu usoo laabanno ma jiraan waxyaabo sida qaraxyo lamida oo waddada la geliyey iyo si guud kooxihii argixisada ee meelaha ka dhadhowaa wax aad ku gaarsiiseen ama aad ku qabateen
way jiraan adeer hadda maantay waxaan qarxinay miinooyin adiga gaaraya toddoba ilaa sideed miinooyin gaarayaan ka qarxino waddada miinooyinkaas ay udhigaayeen dagarqabayaashu shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaatay qabeen alxamdulilah ilahin oo nuu soo tegeli inaan si fudud ku qarxidho marka maasha allah waa howlgalada maantay aada iyo aad aada iyo aada loogu guuday waa tahay taliya markaynu eegno wada shaqaynta idinka dhexaysa dadka ku nool muqdisho iyo si guud waddada jowhar ee halkaasi degan si amniga loo xaqiijiyo intee la eg tahay aad iyo aad bay aad iyo aad aad iyo aad u wanaagsan yahay wada shaqaynta shacabka shacabka la-aantii maanu kaana wax qabaneen shacabka la-aantii maanu kaana dhaqaaqneen alxamdulilahi waxaa ilaahay noo suurtageliyey anunkaa wada jirna informationka ay noo keeneen aan si fudud ugu dhaqaaqno kunaan burburno fadhiismo hori kunaan kunaan soo saarna miidooyinka ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka waa tahay marka alxamdulilah wada shaqayn fiican naga dhacay waa tahay taliya dhanka kale markaynu eegno inagu gunaanidka taagan doorashooyin ayuu u diyaar garoobayaa maamulka hirshabeelle waddadaana waddo muhiima oo halbowla ayay tahay marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo deegaanka bal qorshayaal iyo howlgallo isxigxiga oo aad qorsheynaysaan inaad waddada amnigeeda ku sugtaan cadowga argagixisadana aad kaga kaga dulqaadaan ama aad kaga nadiifisaan ma jiraan oo sii socon doono adeer howlgalladaas waa jiryaa biryahana waa socday haddana wuu sii socon doonyaa mana joogsan dooyo howlgallada siisa banaan madaxda qaranka waxay amarka nagu siisay in joogto howlgalladan loo joogteeyo insha allahu tacaala waa anunkuu fulihayna amarka madaxda naga sareysa iyo waajibaadkana saaran ayaa nagu kalifayna saacad saacad howlgalladaas u gudano ilaa aan ka eribtaraynana waa samaynaa insha allah
waa tahay taliya waxaa jiray waddada dhismo ayaa ku socda dhankeeda markaynu eegno oo laami iyo waxaa jiray waddada dhismaheedii bal amnigeeda iyada wax ma ku soo kordhisay maadaama la dhisay qaybo ka mid a qaybana xaatan laga yaabo inay sii dhismayso muxuu kusoo kordhiyay amnigaas leeda aad iyo aad inta hadda inta hadda la dhisana amnigeer wuu sugan yahay inta dhimana amnigeer wuu isu gudbayaa ciidamada ciidamada qalabkiisa qaybahooda kala duwanaan oo u diyaaran inay sugaan amniga haddana ku guda jira haddana u diyaar gareysa intii dhiman waa tahay taliya gunaanadka markaynu eegno dadka ku dhagaysanaya ee ku sugan jowhar ama laga yaabo inay kaa dhagaysanayaan radio muqdisho oo labada shabeelle uu gaaro idaacadda shacabka labada shabeelle waana u mahad celiyaa si gooniya shacabka gobolka shabeellada dhexe oo her iyo habeenba u taagan inay nala shaqeeyaan waa u mahad celiyaa boqolkiiba toban iyo afar wayna ku mahadsan yihiin wayna ku mahadsan yihiin shaqada ay si joogto ay cadowga xogtiisa noola soo wadaagaan marka waana waxaan ku gooriyaa inay sii lama jibaaraan insha allah
ila waxaad dhageysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijka bandhiga waraysyada radio muqdisho markaana waxaynu eegeynaa dhanka iyo ee mareykanka ayaynu eegeynaa allah u naxariistee sheekh maxamed xasan allah u naxariistee sheekh maxamed xasan oo ka mid ah ee culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa goorsii horeysay ee lagu dilay mareykanka gaar ahaan ohio waxaynu waxaa lasoo sheegayaa warar kaleeto oo kusoo kordha dilka shiiqa iyada oo baaritaano lagu sii waday maalmihii ugu dambeeyey si aynu warbada wax badan ugu ogaano xogta ee kusoo korortay dilka shiiqa oo halkaasi soomaalida degan ay aada kaga xumaatay banaabaxyo badan ay ka sameeyeen ayaan goorsii horeysay qadka telefoonka kula xiriirnay horseed cali nuur oo ka mid ah ee culamaa udiinka soomaaliyeed sidoo kalena ah afyeenka dalada culimmada soomaaliyeed ee ohio inagoona wax badan ka weydiinay kiiska dilka shiiqa iyo waxa kusoo kordhay
sheekh maxamed xasan doctor maxamed xasan allah u naxariisto masaajidka abu hureyra imaamkiisa magaaladu ahaa waan weynay meydkii dambe meel ka helnay dowladduna maana helin oo is abaabulay oo magaalada afarteeda koonood u kacay yaa soo helay kadib laamaha amniga dambe baarisaa nagala wareegtay baaris waa ku socotay kadibna maaragtay meydkii way noo soo fasaxeen si weyn oo alxamdulilah aada u qurux badan oo culummadii soomaaliyeed ee joogtay maraykan iyo canada ilaa africa yurubna looga yimid baa loo xabaalay waxa ka soo kordhay hadda ee keliyan sheegi karna waxa weeyaan in runtii guddi heer sare a loo xilsaaray baadhidda ciddii ka dambaysay sababta waxaan loo sameeyey iyo qaabka loo dilay waxa keliyan xaqiijin karno ilaa hadda waa in sheekha la dilay marka sheekha culimmadii soomaaliyeed oo ka kala timid ilaa africa laga yimid runtii yaa ka wada qayb gashay kadibna saan la soconno mudaharaadyo waaweyn oo runtii weli aan ka dhicin colombus ohio oo ah meeshay ugu badan yihiin mujtamaca soomaalida marka laga yimaado minnesoto yaa laisugu yimid lagu dalbanayo dhiig iyo xaqii sheekha in la raadiyo lasoo qabto nimankii dilay mudaharaadyadaas culimmadii soomaaliyeed oo dhan baa safka hore ku jiray xitaa dad aanan isku diimo ahayn oo hormuud ka ah jaaliyadahan kale kiristaanka iyo yahuudda iyo hindida iyo waxa lamidkaa dadka madow kulli waa nala soo goleen wayna ka hadleen meeshii waxaana loogu baaqay waayo mudaharaadka waxaan ku samaynay xarunta looga arrimiyo colombus ohio horteeda waxaan ugu baaqnay inaan si deg dega u rabno dowladdu inay guddi heer saraa u xil saarto miisaaniyadna u qabato dilka sheekha ciddii ka dambaysay saas waxaan u leenahay waddankan gidaar walba iyo nal walba iyo dukaan walba kaamirooyin waaweyn baa ku yaala nalalkao dhan waa wada kaamirado waxaan ognahay waa gaarigu masaajidka markuu ka baxay inuu wado westerville la yidhaha bidix u galay waa la ogaan karaa midaasayna hadda ku howlan yihiin waddo walba iyo kaamirad walba iyo gaarigu meeshuu marayay ilaa meeshii u dambaysay aan aan aragno intaasaan ilaa hadda ma aragtay ognahay looyaro iyo hay-adaha muslimiinta u dooda iyo kuwa xuquuqul insaanka dhammaan gacantay kula jiraan waxaan ku rajo weynaa insha allahu tacaala ee laba sitimaan waxaan ka badnayn in gacanta lagu soo dhigi doono ciddii ka dambeysay ee dilka iyo afduubka sheekha waa tahay sheekh markaynu dhanka kale eegno jaaliyadda soomaaliyeed ee ha- oo- ee ku sugan gobolka ohaayo ee oo sheekhu dabcan uu deganaa iyada bal maxay ka qabatay isku duubni iyo in la dabagalo arrinkan maxay ka gashay
والله waxaa ku cadaynaya sheekha meydkiisa dowladda mas-uuliyiin waxaa soo helay waa mujtamacii soomaaliyeed ee habeen iyo maalin sheekhooda raadinayay ee god walba gelayay oo iyadoo baraf iyo qabow ay tahay hooyooyin iyo dhalinyaro iyo rag walba la wada socday oo nin walba uu gacanta ku hayay taarikada iyo baabuurkii jaallaha ahaa ee vaanka ahaa ee sheekhu watay iyagaa soo helay iyagaana dembi baaris u- u- ugu yeedhay lamber labo dhaqaale xoog badan oo masaajidda ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay ee maraykanka oo dhan oo laga istaagay la rabo howlihii khayriyaadka uu sheekhu gacanta ku hayay hadday noqoto agoontii uu hayay ee dad maaragta uu quudin jiray iyo wixii lamidka ahaa in lasii joogteeyo iyo in dembe baariyaal waaweyn loo qabto marka waa tahay isku duubni aan innaba caadahan bay mujtamaca soomaaliyeed sameeyeen waa tahay sheekh markaynu eegno shakiya oo laga qabo ama dadka dilay ee, iyo si guud oo jiro ma jiraan oo la wadaagi karto dadka ku dhegeysanaya
uu baa runtii eh, unbay dadku sawiraan karaan marka laga yimaado baraha bulshada waxa laisla yaacinayo qofka hadduu sheekh yosaa loo dilo dadka markiiba maskaxdooda waxa kusoo degdega aan wadankan ku noolayn ee dowladda waxaa samaysay dadna waxay isleeyihiin ururada muslimiinta nacab qofba sibuu leeyahay dowladdu falalka kuma dhaqaaqdo wadanka labaatan sano wax ka badan baan degannahay qofkii iyadu marka ay u bogi weydo sababo jira awgeed gaal iyo muslimba way mus- wadankiisa ku celisay culimo soomaaliyeed oo fara badan oo dee sheekhina sheekh maxamed idriis kow ka yahayna waan ognaho wadankan waa laga masaafuriyey rag badan lamber labo dadkan dadka diintooda u dila haddayba dhacdo adoo ordaya inay xabad faraan ay baxsan mooye ma aha dad raadka lagu yaqaano oo qof intay afduubtaan haysa waxa aan sh- sh- maaragtay dareenka ka qabno waxa weeyaan dad sabab ay doontaba ha noqotay sheekha laba cisho u haystay ama saddex cisho kadibna u dilay Eh, midda runtii marka aad maskaxda iyadu ay ugu wareegayso middaas weeye waana la ogaan doonaa way soo bixi doontaa xog fara badan oo laga duuli karo insha allah waa la hayaa En wixii kasoo kordhana dee waa idinla soo xiriiraynaa mujtamaca soomaaliyadna waa ogaanaya
gudaana dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga wareysyada radio muqdisho codka jamhuuriyadda aad ka dhegeysanayna caawa oo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay shanta waa lixda janawari sanada laba kun labaatan iyo labada ayaa intaasi noogu dhan tan iyo kulanti dambe waanigu ismaaciil maxamed oo dalaha idin leh ilaa iyo nabadgelyo